أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlaxzaab aayadda sagaalaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa caawa qaala marka muqadamada ku jirto aayadahan soo socdana casharkii hore ayaan uga waranay oo qisadii axzaab iyo sidii dagaalkaa yacni uu ku bilowday iyo meeshii ugu uu markaa yacni ku dambeeyey oo uu markaa ku raadkiisii markaa uu ku haray aayadaha marka macaanidaas iyo qisadaa bay tilmaamayaan marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuruu xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa xusuusta calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti uu idinkugu nicmeeyey jaa-atkum ay idiin timid junuudun ciidan fa arsalnaa aan dirnay calayhim iyaga korkooda waxaanu ku dirnay riixan dabayl iyo wajunuudan ciidan ayaanu ku kicinay oon ku dirnay ciidanka oo lam tarow aydnan arkin haa iyada ciidan idinka aydnan arkaynin waa malaa-igtii wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan basiiran midkii arkid badan aada u arkayo marka waxaa laga soo bilaabay nicmada ilaahay subxaanahu watacaala uu u galay mu'miniinta iyo dagaalkaas in ilaahay subxaanahu watacaala qoladaa tobanka kun gaaraysay in rabbi subxaanahu watacaala uu ka kala kaxeeyey laba shayna uu uga kala kaxeeyey dabayl iyo ciidan aynan arkaynin nicmadaasaa marka lagu hormariyey maxaa yeeley waxaa muhimkaa ee meeshaba laga rabo iyada waaye ile dadkan waa addoomo ilaahay bay addoomo u yihiin addoonnimada xaqiiqdeeduna waxa ay tahay in rabbi shukri lagu caabudo marka allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo udkuruu xusuusta oo sheeg sheega nicmat allaahi alla nicmadiisa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti uu idinkugu nicmeeyey jaa-atkum ay idiin timid junuudun ciidan fara badan fa arsalnaa waxaanu dirnay maxaa yeelay junuud waa jamcu jamcu kahra waa fucuul waa marka waa ciidan fara badan idiin uu idiin yimid markaas fa arsalnaa waxaa ilaa toban kun meelaha bayna gaarayeen fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim korkooda aanu ku dirnay riixan dabayl dabayshaana marka waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa asaba waa kii nabiga sal ll ly slam yihi nusirtu bisaba wa uhlikat caadun bidubu bidabuur waxaa la iigu gargaaray dabaysha asaba la yidhaahdo reer caadna addabuur ayaa lagu halaagay ayuu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam dabayshaas waayo marka cikrima wuxuu leeyahay aljunuubu lishimaali koonfurtay ka imaanaysaa waqooyiga xaggiisay u socotaa meeshaasay ka imaanaysay marka habeenkaa leylat alaxzaab waa habeenkii marka axzaab iyo wa junuudan ciidan ciidanka oo lam tarow aydnan arkin haa iyaga aydnan arkin ciidan aydnan arkinna allah subxaanahu watacaala waa idinku soo diray marka jamcu tagsiirka ayaa macno ta'niid buu wataa damiirka saas baa loo ta'niidiyey marka lam tarow haa loo yiri jumuucdu marka macna ta'niiday wataan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan basiiran midkii arkid badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ahaaday marka junuuddaana malaa-igtaa loo jeedaa maalintaa marka malaa-igtu ma aynan dagaalamin laakiin ilaahay waa keenay oo marka habeenkaa ilaahay wuxuu la soo bixiyey malaa-igta dabaysha qabowga badan ayuu la soo saaray uu la soo bixiyey markaabay dabayshii khaymadahoodii iyo teendhooyinkoodii iyo wixii markaa ay meeshaas ku aas-aasteen ama ay ku samaysteen ayay dabada u rogtay iyagiina marka halkaa ayay markaa dabdabkii ay shiteen iyo wixii ay shiteenna waa ka demisay dharyihii iyo wixii ay dabka saara is yidhaahdeenna waa ka rogtay dabayshii marka sidaas baa xaalkeedu wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiiran midkii arkid badan buu ahaaday id waqti buu rabbi idiin gargaaray oo idiin nicmeeyey jaa-uukum ay idiin yimaadeen iyaga min fawqikum dushiina xaggeeda ay idinkaga imaadeen qoladaa marka dusha ka timid waa najdi waa najdi xaggeeday ka imaadeen waa qatafaan iyo banu fasaare iyo dadkaas waaye iyo wa min asfala hoosta xaggeeda minkum idinka idinka hooseeyo oo xaggiina yacni hoostiina ahna idinkaga yimaadeen kuwaana marka waa quraysh abuu sufyaan iyo colkii uu watay waid waqti zaaqad ay iilatay al absaaru aragyaalku ay iisheen oo ay yacni kor u taagmeen wa balaqad ay gaartay alquluubu quluubtiina alxanaajira kalxamaha ay soo gaartay wadnihiina oo kalxamaha yimid watadunnuuna aada malaynayseen billaahi alleh addunuuna malayaal aada malaynayseen rabbi subxaanahu watacaala hunaalika meeshaa ayaa ubtuliya hunaalika meeshaas ubtuliya waa la jarribay almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaanay wasulziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgilitaan shadiidan adag ayaa la gilgilay marka imtixaankii marka mu'miniinta iyo lagu kala saarayay munaafiqiinta ayay noqotay sida aayadaha soo socdaba ay ka waramayaan marka qaabkii ay u yimaadeen buu rabbi ka warramayaayo wuxuu leeyahay alleh id waqti buu rabbi idiin nicmeeyey oo nicmada rabbi sheeg sheega waqti uu rabbi idiin nicmeeyey jaa-uukum ay idiin yimaadeen iyaga kuwii gaalada ahaa min fawqikum dushiina xaggeeda ay idinkaga imaadeen qoladaa min fawqi lwaadi ka timid waa dhanka bari bay ka imaadeen mashriq wahum asadu waqatafaanu asad iyo qatafaan waay malik bnu cawf annasri iyo cuyeynat bnu xusnin alfazaari ayaa nim ayaa kala watay kun ayaa yacni yay ahaayeen xoogaa kalena waa la socotayoo duleyxatu bnu khuweylid alasadi oo fii bani asad iyo xuyay bnu akhdab iyo xoogaa yahuudu bani qurayda iyo waxna waa waa la jireen wa min asfala xagga hoose minkum idinka idinka hooseyso xaggeedana idink ay idinkaga yimaadeen qoladaa marka hoos ka timidna abuu sufyaan iyowa min batni lwaadi ayay ka yimaadeen dhanka madiine galbeedka ka ah min qibali lmaqribi wahum qurayshun wa kinaana halkaana marka waxaa ka yimaadeen quraysh iyo kinaana abuu sufyaan baana madax u ahaa ayb marka de asbaabtii keentayna dee waxay ahayd sababka qaswadan iyo keenayna markii reer bani nadiir la qixiyey oo laga saaray madiine markay ballantii ka baxeen waa kii xuyay ibnu akhdab uu maka aaday ciidankan iyo waxaan uu isku soo ururiyey oo gaashaanbuurtan uu soo sameeyey isaga oo qoladii makana uu u tegay oo halkaa ka diblomaasiyadeeyey oo qadafaan iyo qoladaasna u tegay oo quraydo oo markaa ku harsanayd madiina oo qoladii u dambeysayba ahayd oo iyaga ballanta aan ballantoodii aan ka bixin weli ay nebiga la galeenna waa halkaasu kasoo kiciyey ninkaabaa marka hawsha lahaa waid waqti zaaqad ay iilatay yacnii ay wareertay ay maalad washakhusad min arucbi argagax markau dhaco indhuhu meeshooda ma taagnaanayaan oo indhihii marka qofku indhaha ayuu mirig mirig mirig ka siinayaa nacam oo indhihii korba xaggeeda ayay jiraan waid waqti zaaqad ay wareertay oy iilatay al absaaru aragyaalku wa balaqad ay gaartay alquluubu wadnayaalkuna ay gaareen alxanaajira kalxamaha ay gaareen yacnaa wadnihii isagana dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqaya darteed waxaad moodeysaa meeshiisiiba inuu kasoo dhaqaaqay oo kasoo booday cabsi iyo qofka markay ku dhacdana da wadnaha waa boodboodaya nacam watadunnuuna aada malaynayseen billaahi alle addunuuna malayaalka xarafkan marka addunuuna saddex si ayaa loo akhriyaa oo macnuhu marka wuxuu yahay reer madiina waa naafic iyo reer shaam ibnu caamir iyo abubakar ibnu cayaash shucba ah can caasim waxay akhriyeen addunuuna iyo alrasuula fii suuradda lafteeda iyo asabiila aakhirka suuradda ayb waadaluuna sabiila iyo waxay akhriyaan biihbaati alalifi alifta in la sugo waslan wa waqfan haddii la istaagayana waxay dhahayaan halkan oo kale watadunnuuna billaahi dunuuna marka wasligana waxay dhahayaan watadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika ibtuliya lmumini mu'minuuna waslan waa waqfanba waa akrinayaan iyaga aliftaas ahlu basra waa abu camar iyo xamza iyagu waxay akhriyaan bigayri اlalifi fi lxaaleyni labada xaaladba alif ma leh oo abu camar meeshaan marka wuxuu leey watadunnuuna billahi dunuun ayuu akrinaa hadday wasli tahay iyo hadday tahay iyo waqfi labadaba labada xaaladba asalkuuna raacayaa sababta aliftan iyadood asal ma aha laakiin musxafkii cuhmaan ayaa lagu arkay mar haddii musxafkii lagu arkay adda ahaanna loo hayo horta marka musxaf la qoraayo waa la qoraa iyada aliftan laakiin aqrintii addihii iyo asaaniiddii sidii qiraa'aadku ay ahaayeen siyaalkan iyo siyaalkanba waa ku kala timid inta kalena markaa waxay akhriyeen bilalifi fi lwaqfi duuna alwasli marka la waslinayo marka waqafka xaggiisa alif baa yaa lagu istaagayaa laakiin marka la waslinayo maya limuwaafaqati اru-uus haddii la waslinayo marka watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya saasaa la dhahayaa ma la akrinayo inta kaleda wuxuu noqonayaa xafsa can caasim iyo kisaa-i oo aan halkan la sheegin ayb watadunnuuna aada malaynayseen billaahi alle addunuuna malayaal aada ka malaynayseen rabbi subxaanahu watacaala addunuun malayaalkan la jamciyey waa maxay maxaa yeelay qaswadan ama duulaankan waxaa la yidhi ikhtalafat fiiha dunuun malayaalka dadku waa kala duwanaayeen munaafiqiintu waxay maleeyeen isti'saala muxamedin sala allahu calayhi wasalama wa asxaabihi munaafiqiintii marka waxay maleeyeen moxamed iyo asxaabtiisa in la sal gooynayo oo diin dambe aynan jiri doonin ayay aamineen ayb qoladaa marka male ayay lahaayeen mu'miniintuna nasriga alle ayay filayeen iyo guul inay helayaan labada malena suuradda lafteeda waa lagu sheego munaafiqiintii waxay dhahayaan maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran muminiintiina waxay leeyihiin maa wacadana allahu warasu wasadaqa allahu warasuuluhu wamaa zaadahum ilaa iimaanan watasliiman malayaalkii marka kala duwanaa saas waay suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay malaha iyo inta qeybihiisa siduu yahay uma anzla calaykum min bacdi lgami amanata nucaasan yakshaa aa'ifa aayaddaas ayb oo yadunuuna billahi gayra alxaqi danna aljaahiliyati baa ku jiray danniga jaahiligana waxaa ka mid a in ilaahay diintiisa uunan uhiilinaynin inay diinta alla baaba-ayso iyada dhammaanteed ilaahay inuu gaalka u gargaarayo si joogto ah uu ugu hiilinayo waxaas oo dhan marka waa mala been ah oo rabbi in laga malaystaa aynan ahayn waxyaabaha alla uu qadaraya xikmad inay ka dambayso waa mala sax ah inaan loo qaadanin xikmad inay ka dambaysana waa mala xun malayaalkaas dhan baa marka ay jamcinaysaa aayaddu watadunnuuna waad malaynayseen billaahi allaa malaynayseen adunuuna malayaal ayaad ku malaynayseen rabbi hunaalika meeshaa ubtuliya waa la imtixaanay almu'minuuna mu'miniintii waa la jarribay oo mu'miniintii waa la imtixaanay waxaa lagu imtixaanay cadow inuu gaarka ka qabtay oo yacni madiine ay gaar cadowga uu gaar ka qabtay qitaal iyo dagaal munaafiqiintii oo ka yaacday oo iyaga laftooda dhabarjebin sameeyeyoo tiradii muslimiintii tiradoodii iyo khudlaan iyo bay ku rideen ayb waxyaabaha dhan marka waa imtixaankii wasulziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgilitaan shadiidan adag ayaa la gilgilay oo waa la ruxay iimaankoodii ayaa markaa lagu tijaabiyey meeshaas waid yaquulu lmunaafiquuna wladiina fii quluubihim maradu maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuraa waid waqti wadkur xus id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda mara dhexdeeda maradun jirada ay ahaatay maa wacadana allaahu alla nooma yaboohin warasuuluhu rasuulkiisa nooma yaboohin ilaa guruuran kado iyo dhalanteed unbay noo yabooheen sidaa bay dhahayeen waid waqti xus qaalad ay tiri daa'ifatun koox kooxda oo minhum munaafiqiintii ka mid ah yaa ahla yadriba reer madiina haddaad tihiin laa muqaama laa iqaamata nagaadi lakum idinka idinma sugnaanin ee farjicuu noqda oo iska laabta wayasta'dinu waa idin qaadanayay fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta annabiya nebigay ka fasax qaadanayeen yaquuluuna xaal ay dhahayeen ina buyuutanaa guryaheenna cawratun waa cidla waa faydan tahay guryaheennu marka waa kuwa bannaan oo faydan wamaa hiya mana ahaanin iyagu guryahooda bicawratin kuwa faydan maayna ma ahaanin in yuriiduuna maa yuriiduuna ma rabaan oo ma doonayaan un ilaa firaaran cararitaan ma ahane wax kale ma rabaan munaafiqiintii marka xawaashoodii baa halkan alla uga hadlayaa mu'miniintiina gadaal baa looga waramayaa wadkur xus id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintii ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada dhexdoodu ay ahaatay laba macnaa meeshan marka lagu kala macneeyaa waladiina fii quluubihim maradun iyo almunaafiquuna inay laba kale yihiin marka waladiina fii quluubihim maradun waa kuwa iimaankoodu daciifka ahay munaafiqiintuna waa kuwa qalbigaba gaalada ka ahaa iyaga oo markaa yacnii uurkana gaal ka ahaa afkana islaamnimada ka muujinayay sidaa marka abu xayaan yaa sheegaya ibnu jariirse sida uu ku wado labadaba waa isku mid buu leeyahay sidaasaana laa-iq ah oo aayadda marka la fiiriyo laa-iq u ah maxaa yeeley dadku saddex unbay ahaayeen mushrikiin iyo munaafiqiin iyo mu'miniinay ahaayeen asxaabtii marka mu'miniintii nebiga sal ll slam la socotay ee haba dhacda mararka qaar qaarkood in wax galaan haddana laakiin ilaahay iimaankoodu ku dhowrayay suuratu aali cimraan aan kusoo marnay id hama taa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa waa bani aadam waxaana marka qalbigan iyo asbaabihii bani waxaan yacni dagaalka iyo mushkiladiisa iyo walwalkiisa bani aadanay u yihiin iyaga laakiin ilaahay iimaankoodu ku celinayay iyo nebiga taladiisa iyo waanada uu nebiga waaninayay kuwan laakiin iyagu sidan dhahayo oo dibindaabiyada waday waa dad marka qalbigana gaalo ka ahaa afka uun ka sheegayay inay mu'miniin ka ahaayeen sidaasaa marka ibnu jariir uu ku wadaa calaa haadaa marka cadafku waa cadfu tafsiir waay wadkur xus id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ahaatay waa isla iyagiiya maa wacadana allaahu alla nooma yaboohin wa rasuuluhu rasuulkiisana nooma yaboohin ilaa quruuran kada iyo dhalanteed iyo been un ma ahane wax kale nooma aynan sheegin bay leeyihiin sababtana marka hadalkan markay dhahayaan waa markii nebigu sal l slama khandaqa dhufayska la qodaayey dhagax ayaa soo baxay la jebi waayey markaasuu nebiga sal ll slam garweynta intuu qaatay ayuu marka ku dhuftay allahu akbar ayuu yidhi markaasuu wuxuu ugu bishaareeyey mu'miniinta ruom iyo furus iyo inay furanayaan markaasuu yidhi mid munaafiqiinta ka mid ah bal fiiri waxa uu noo furus iyo ruom ayaad furanaysaan buuna leeyahay midkeenna ma awoodi karo kaadidiisa inuu fogeeyo saanaan marka go-doonkan baan ku jirnaa iyo yacnii gaar baa nalaga hayaa meelaan u dhaqaaqi karna ma leh markaasuu ruum iyo furus uu ka hadlayaa dee nebigu sala allahu calayh waali wasalama waxyibuu ku hadlaayey waxyina waa ku hadlaayey tadbiirka iyo maamulka nebigana maamul xikmad ku dhisan buu ahaa tadbiirkiisiina yacni maamulkiisiina xikmad buu ku dhisnaa waxyina waa ku hadlayo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa marka saa darteed in sidaa la yidhaha waa kufri waana kufrigii u qarsoonaa oo markaas banaanka soo baxay ayb waid qaalat aa'ifatu minhum wadkur xus id waqti qaalad ay tiri daa'ifatun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah yaa ahla yahriba reer yahrib yahrib marka madiina la dhihi jiray dabcan qur-aankiina hadda waa ku timid haddana laakiin markuu nebigu soo galay magaalada marka waxay noqotay magaceedii almadiina ama madiinatu rasuulillaahi daaba dayba magacyadaa buu nebigu u bixiyey sal l slam aathaar waxaa soo aroortay yahrib in la dhaho la reebayo oo aynan fiicnayn ayb marka markaa kadibna muslimiinta un madiine unbaa la isticmaalayay magacaasaa badnaa aayaddan marka qur-aankii baaba sidaa yidhi ma la dhahayo maxaa yeelay ee qur-aanku waxa uu xikaayoonayo waa warkii munaafiqiinta waanam iyaga waayo waxaa leh yaa ahla yahriba laa muqaama lakum marka magacan waa laga fiican yahay waxaa wanaagsan madiina in lagu magacaabo ama madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ahla yahriba reer yahribow yacni reer madiinow laa muqaama xarafkan marka akharu lquraa waxay akhriyeen laa maqaama oo miimka la kordhigo laa maqaama marka la akhriyana macnuhu marka waxay tahay laa makaana lakum tuqiimuuna fiihi yani meel aada ku nagaanaysaan ma haysaan ayb makaanu nagaadi ma lihidin ama meel aad ku istaagtaan ood ku joogsataan idin ma sugnaanin haddii laa maqaama la yidhaha xafsa can caasim keliya ayaa wuxuu akriyay laa muqaama oo miimka kordhi goday miimka marka haddii la godaa wuxuu noqonayaa masdar miimi ah laa muqaama ay laa iqaamata nagaadi waay marka masdara laga laqbaynaya laa muqaama ay laa iqaamata nagaadi lakum idinka idinma sugnaanin farjicuu ee noqda laabta meeshaan marka farjicuu noqdadaani laba macnaa ku jiro ay ilaa manaasilikum ordaho guryihiini u laabta amase farjicuu laabta oo diintii awalba la idiin sheegayay waa tan maanta waana la hayaaye ka laabta iyada dhanba ka taga labadaa macnaa lagu macneeyey farjicuu yacni min diinkan aada sheeganaysaan ama diinkii la idiin sheegay ka noqda ee waxaad u laabataan kufrigii iyo wixii awal aada haysan jirteen ee markaas haddii loo laabta maxaa dhacaya iyaga ra'yigooda waxaa dhacaya waa badbaadaysaan w oo dadkan awalba diin unbay idinku haysteen haddaad diintii ka takhallustaan ayaa idin rabo waayo markaas yaa dhib idin yani idin gaarsiinayo ee qofkuna ma ahan marka ugu horeysaba inuu diintiisa iska dhiiba maaha mar allaale marka imtixaan yarba uu yimaadaba inuu diinta hore ka tuuro waa dhaqan marka aan fiicnayn suuratulcankabuudna waa kusoo marnay ee qofku waxay tahay in diintiisii uu xajisto maalka uu hormariyo nafta ay go-do iyada un markaa isagoo haysto uu dhinta maxaa yeele adduunyadu waa laba beri sida aayadaha soo socdaba ay tilmaami doonaan laakiin iyagu maba rumaysnaba aakhiraday ba rumaysnaynba marka farjicuu noqda ayay yidhaahdeen oo laabta wayasta'dinu fariiqun wayasta'dinu waa fasax qaadanayay fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah munaafiqiinta annabiya nebigay ka fasax qaadanayeen istiidaanku marka waa fasax qaadasho rasuul allow idir iyo ogolow inaan baxo keliya un meesha uga dhuumanayaa marka ayb ee waqtigaasi waqti nebiga laga fasax qaata miya marka isagii baaba marka taagani yaquuluuna xaal ay dhahayaan ina buyuutanaa guryaheenna cawratun waa tu faydan yani cawratun marka waxay ka wadaan guryaheenna waa cidla waa faydan yihiin ayb ay khaaliyatun daa'icatun waa guryo iska bannaanoo faydan oo dayacan waana dhanka cadowgu xigana guryaheennaa xigo saasay leeyihiin wanaqshaa calayha suraaq waxaan uga cabsanaynaa in nala xado oo guryihii iyo la qaato dee guryihii maxayba joogaan guri waa laga tegaa un soomaa hadduu burburo meesha haddii yacni gaaladii u adkaato gurigan miyaa awalba macno lahaan lahaa ayb iyagii markaa waxaan kale diintan baanba la weyneyn ayb wamaa hiya ma ahanin iyadu maaynan ahayn bicawratin tu bannaan oo dayacan ma aynan ahayn in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran cararitaan ay ka cararayaan nebiga asxaabtiisa maahay wax kale ma rabaan walow dukhilat calayhim min aqtaariha huma su-iluu lfitnata la aatowhaa wamaa talabasuu biha ilaa yasiiraa haddii marka ay dhici lahayd cadowgu inuu madiino soo galo iyaga mowqifkooda muxuu noqo lahay mowqifkaas buu rabbi ka warramaya marka meeshaan waxaan ka ogaanaynaa waxa aan dhicin ama aan dhicaynin hadday dhici lahaayeen rabbi siday u dhici lahaayeen waa ogyahay wax ka qarsoon ma leh ilaahay subxaanahu watacaala marka iyagu hadda gaalada madiine markaa inay qabsadaan maba qornaynba mana xukunnayn laakiin hadday qabso lahaayeen kuwan munaafiqiintu waxay sii samay lahaayeen baa mu'miniinta looga warramayaa walow haddii dukhilat la geli lahaa madiino calayhim korkooda loogu soo geli lahaa min aqtaarihaa dhinacyadeeda xaggeedana loogaga soo geli lahaa oo cadowgu usoo geli lahaa uma markaa dabadeed su-iluu la su-aali lahaa alfitnata riddo iyo kufri la su-aalo markaa inay diintii ka baxaan ay ka ridoobaan haddii sidaa la su-aali lahaa la-aatowhaa waysiin lahaayeen la-aatowhaa way la-aatow waysiin lahaayeen haa fitnadaa bay siin lahaayeen oo kufriga way siin lahaayeen wamaa talabathuu ma aynan la nagaadeen bihaa iyada ilaa yasiiran wax yar unbay la nagaan lahaayeen yacni xataa waqti dheer kuma aynan qaadateen waay mar allaale haddii madiine ay soo geli lahaay ay soo geli lahaayeen cadowgaas ee uu gaalnimada su-aasho oo diintiinnii ka baxa uu yidhaahdo waqti dheerba maba nagaan lahayn horay ka sii lahaayeen hore ayay markaa gaalnimadii uga dhawaaqi lahaayeen marka wamaa talabathuu macnaha laba macnaa ku jirta macnahaasaa loo badan yahay xasanulbasri asaga wuxuu leeyahay wamaa talabathuu maynan nagaadeen bihaa bilmadiinati damiirka isaga madiinu u celinayaa madiino kuma aysan nagaadeen ilaa yasiiran wax yar unbay ku nagaa lahaayeen madiina ayb labadaa macnaa marka meeshaa ku jira macnaha kufrigaana xoog badan leanna fitnada iyadaa soo dambeysay damiirkana aqrabu madkuur in loo celiyo ayuu ku fiican yahay ayb walow haddii dukhilat lasoo geli lahaa calayhim korkooda loogu soo geli lahaa almadiinata waa marka xaggee lasoo gelaya ay fi lmadiinati madiino dhexdeeda haddii loogu soo geli lahaa min aqtaarihaa dhinacyadeedana loogaga soo geli lahaa huma markaa dabadeed su-iiluu la weydiin lahaayoo laga dalban lahaa alfitnata ay shirka shirki iyo kufri laga dalban lahaa ay alrujuuca can iliimaani ila shirki fitnadu taas leanna ereygan fitnada dhowr macnuu ixtimaala wa min macaaniihi waxaa ka mida cadaabka fitno waa lagu tilmaamaa waxaa fitno lagu tilmaamaa gaalnimada fitno waa la yihaahdaa imtixaanka iyo ibtilaaga ikhtibaarka waa la yihaahdaa fitnada hadda macnaheeda meeshaani waxay tahay gaalnimada uma markaa dabadeed su-iiluu la su-aali lahaa alfitnata kufri iyo inay diinkii ka laabtaan la aatowhaa way sii lahaayeen xarafkan marka ahlu xijaaz ahlu xijaaz haddii la yiraahdo waa naafic iyo ibnu kathiir waxay akhriyeen iyagu la atowhaa marka haddii la atowhaa la akriyo macnuhu muxuu noqonaa way la imaan lahaayeen waa markaas la atowhaa la atow way la imaan lahaayeen haa fidnadii bay la imaan lahaayeen waay markaas la-aatowhaa marka la yidhaahdana way sii lahaayeen waay la acdowhaa wixii laga dalbaday waa sii lahaayeen oo kufriga ah dadka qaar wax iska akrinaya waxaad arkay mararka qaar yacni ataa iyo aataadaanba wax farqiga udhexeeya ma garanayo haddana maca dalika waxaa laga yaabaa inuu muran iyo dood un uu ku jira iyo qajajac ayb iyo uu leeyahay masaa-il waaweynaan ka hadlayaa buu leeyahay nacam ataa iyo aataana ma kala saari karo nacam ayb marka masaladaa waaweyn seed adigu kitaabada uga fahamtay marka luqadii kitaabada lagu aqrin lahaaba ma taqaanide nacam ataa iyo ataa haddaadan kala aqoonin sideed usoo fahmaysaa kutubahan marka aada sheegayso weliba waxaa laga yaabaa de masaa-il waaweyn oo oo ah yacni ay dhici karta marka iimaan iyo kufri masaa-il ku saabsan ayaan aqaanaa buu leeyahay oon ka hadlayaa oon aqoon u leeyahay haddana maca dalika yacni wixii uu wax ku aqrin lahaa iyo aalaadkii uu adeegsan lahaa iyo midna ma hayo wax kale ma hayo qofkii qofbuu wax kasoo maqlayaa intii uu maqlay buu sheegi karaa bis haddii su-aal laga weydiiyo bis waa banjara kaas cilmi miya marka ayb dadka marka dhallinyarta oo u yimid ee dhulkoodana uga imaaday ama yacni guryahooda uga soo baxay inay diin iyo cilmi bartaan murankaas iyo waxaas inay iska dhaafaan oo horta cilmigu iyagu intay taxsiil cilmi ah sameeyaan markaas ka gadaale wixii ay wax ku fahmi lahaayeen markay gacanta ku dhigaan ayay garan karaan wax xaq ku taagan iyo wax baatil ku taagan maalinkaad laakiin baadiyaha ka timidba ood cilmi soo doonatayba haddaad ka bilowdo iimaan iyo kufrigan kala saara iyo meelahaas aada u dhacdo waa lugooye un waxaasna waa arki jirnay dad yacni sidaas dadkii ku tarbiyoobay soddon sano labaatan sano ka hor wax maanta ay akri karaan ma lahan keliya waxa mas-alooyinka dadku ku muransan yihiin bis ay cilmi dhagood ku yaqaanaan bes wax kalena ma akrin karaan marka dhallinyaroy arrintaas yacni idinkana waqti yownan idinkaga dhumin yaanan la idinkaga dhuminin waqti ayb marka allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala uma markaa dabadeed su-iiluu la su-aali lahaa alfitnata kufri la weydiin lahaa la aatowhaa way siin lahaayeen wamaa talabasuu ma aynan nagaadeen bihaa lama nagaadeen yacnii fitnadaasi ilaa yasiiran wax yar unbay la nagaan lahaayeen waqti dheerba ma aynan joogeenoo horay kasii lahaayeen ama wamaa talabasuu maaynan nagaadeen bihaa madiino maaynan ku nagaadeen ilaa yasiiran wax yar maahan walaqad kaanuu caahadu llaha min qablu laa yuwalluuna aladbaara wakana cahdu llahi mas-uula wakaana cahdu llahi mas-uula walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kaanuu waxay ahaayeen caahaduu inay la ballantameen allaaha alle min qablu min qabli dalika hadalkaagaas ay ku hadleen ka hor allay la ballameen oy ballan la galeen laa ballantu maxay ahaydna laa yuwalluuna inaynan jeedinaynin aladbaara dabadooda inaysan jeedinaynin oo nebiga iyo asxaabtiisa meel inaynan ugaga cararaynin inaynan ugaga tegaynin wa kaana cahdullaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisuna mas-uulan mid laysa su-aalaya waaye ayb marka min qabludaasi marka mudaaf ileyga la niyeysan yahay waa min qabli gaswat alaxzaab ilaa iyada hadda laga hadlaa layska fahmayahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaya kaanuu waxay ahaayeen caahaduu inay la ballantameen allaaha alle inay la ballantameen min qablu min qabli gaswati alaxzaabi dagaalkan axzaab ka hor inay alla la ballameen ayay ahaayeen laa yuwalluuna inaynan jeedinaynin aladbaara dabada inaynan jeedinayninoo oo yacnii nabiga sal ll l slama aynan uga cararaynin dagaal ayb ama yacni laa yuwalluuna inaynan jeedinaynin aladbaara dabadii inaanay ujeedin aynan jeedinaynin min caduwihim cadowgooda aynan uga jeedinaynin dabadaynan ka cararaynin wa kaana cahdullaahi ilaahay ballankiisu wuxuu ahaaday mas-uulan kula su-aalayo tanna marka qataado wuxuu leeyahay dad bay ahaayeen kaanuu qad qaabuu can waqcati badrin dagaalkii bederay ka maqnaadeen xoogaa dagaalkii bedera dagaaladiina waa ku jabtay haniimana waa la soo helay markii ay arkeen marka in dad badanna waa ka maqnaayeen markaas bay ballan ilaahay la galeenoo waxay yidhaahdeen haddii dagaallo kale uu nebi moxamed sal l salam uu galo waa inaan inta raacno oo aan jilibka dhulka ku aasno ayaan markaas yacnii ilaahay yacnii waxa aan dhigno waa na arkaya ballantaasay markaas bay galeen dadkii labay noqdeen marka qolana marka de waa ilaahay kuwu ka warrami doono min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi qolana kuwaan waaye marka munaafiqiinta an qul lan yanfacakum lfiraaru in farartum min almowti aw ilqatli waidan laa tumatacuuna ilaa qaliila qul waxaad tidhaahdaa lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru cararitaanka idin anfici maayo in farartum haddii aada carartaan min almowti aad ka carartaan geeridii aw ilqatli ama dil aada ka carartaan yacnii idin anfici maayo waidan markaa aada carartaan oo geeridii iyo aad ka isleedihiin ka carara ood ka carartaan ama dilkii laa tumatacuuna la idiin raaxayn maayo ilaa qaliilan ilaa tamtiican raaxayn raaxaynta oo qaliilan aada u yar maahan yacnii marka waxaa laleeyahy orodkan iyo cararkani geeri iyo dil idinku qoran idinka baajin maayo idinka anfici maayo haddii aada inaad ku dhimataan dagaalkaas aan la idiin qorinna inta aada noolaanaysaan wax yar wahay macnuhu marka aayadda saas qul waxaad tiraa lahum yacnii munaafiqiinta aa ku tiraahdaa lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru cararitaan in farartum haddaad carartaan min almowti geeridii aa ka carartaan aw ilqatli ama dilkii aa ka carartaan yani geeri iyo dil la idinku qoray ajalkiisii iyo waqtigiisii carar waxba idinkaga tari maayo wa idan markaa haddii aada carartaan oy dhacdaba markaa inaad duulaankaa ka carartaan laa tumatacuuna la idiin raaxayn maayo ilaa qaliilan ilaa tamtiican raaxayn qaliilan aada u yar ma ahan raaxayn yar unbaa la idiin raaxaynayaayo waqtigiinii baa sidaa kusoo dhammaanaya waqtigiinaad gaaraysaan dabadeedna waadham sidaas buu ku dhammaanaya qul man da ladii yacsimukum min allahi in araada bikum suu-an aw araada bikum raxma qul waxaa tiraa man waa kuma daakaa isaga ah alladii kii waa kuma yacsimukum idinka ilaalinayay idinku idin dhowrayay min allaahi ilaahay xaggiisa idinka ilaalinaya waa kuma yaa idinka ilaalin karo in araada hadduu doono alle bikum idinka uu idinla doono suu-an xumi ow amase araada uu doono bikum idinka raxmatan naxariis uu idinla doono walaa yajiduuna lahum min walaa yajiduuna ma helayaan lahum iyaga nafsadahooda u heli maayaan min duunillaahi alla sokadiisa weliyan ku maamulayo walaa nasiiran iyo mid u heelinayo heli maayaan qul waxaa ku tiraa man waa kuma daaka isaga ah aladii kii yacsimukum idin ilaalinayay min allaahi alla idinka ka alla idinka ilaalinaya waa kuma in araada bikum hadduu alla idinla doono idinka suu-an xumi suu-antaan marka xumaantan la sheegaayo ficilka ilaahay ma ahana ogow hada suu-anta waxaa weeyaan waa waxa yacnii laba shay baa marka yaa ku tacalluqo waxyaabaha alla uu abuurayo ama iraadadiisa ama khalqigiisa shay waa sifadiisa isaga alle khalqiga isaga alle ficilkiisa waay xumaantu marka ficilka ilaahay maaha inay ku jirto ee xumaanta marka waa waa makhluuqa waay nacam ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo shar labadaba isaga abuuray haddana isaga abuuritaankiisa ee ficilka u ah sifadana u ah shar iyo xumaan ma aha ee xumaanta iyo sharta waa wax makhluuqa waay wax ay ku jirto marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinla doono xumaanta maxaa laga wada haziimada guuldaro guuldaradu marka de wax ilaahay ka baxsan oo ka soocan waayo iyada marka de guuldaradu shay xun waayo wax la jecel yahay ma aha laakiin iraadada alleh iyo abuurista alleh subxaanahu wa tacaala iyada mar walba sifo rabbi leeyahay waa xikmadaa ka dambayso marnaba ma xuma ow amase araada bikum hadduu idinla doono alle raxmatan naxariis yaa idinka celinayo yaa idinka badbaadinayo yaa idinka leexin kara walaa yajiduuna lahum ma helayaan iyaga min duunillaahi alla sokadiisa weliyan ku arrimahooda maamulayo walaa nasiiran iyo mid u heelinayo qad yaclamu llahu lmucawiqiina minkum waalqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna dhayacni dhaqamadooda alla uu ka waramayaa halkan marka alla wuxuu leeyahay qad xaqiiqe ahe yaclamu llahu alla wuu ogaaday waa ogyahay almucawiqiina kuwa hor istaagayo yay hor istaagayaan dadkay hor istaagayaan maxay ka hor istaagayaanna inay nebiga la saftaan ay u hiiliyaan ay la sabraan qad xaqiiqe ahe yaclamu llahu alla waa ogyahay almucawiqiina kuwa ishortaagayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo walqaa'iliina kuwa dhahayo liikhwaanihim walaalahood ku dhahayo halumma soo laabta ilaynaa innaga xaggeenna usoo laabta ama halumma kaalaya ama usoo jeesta ilaynaa xaggeena usoo jeesta walaa ya-tuuna ma ma imaanayaan alba'sa xarbada iyo dagaalka ma imaanayaan ilaa qaliilan ilaa ityaanan imaatin qaliilan aada u yar maahani ayb algana marka dadkii siday uga reebayaan dagaalkii iyo xaaladahaas buu rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayaa marka alla wuxuu leeyahy qad xaqiiqahe yaclamu llahu alla wuu oga waa ogyahay almucawiqiina kuwa is-hortaagayo oo dadka ku gudban yacnii rasuulkii iyo dadkiibay ku kala gudban yihiin minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin munaafiqiinta waalqaa'iliina iyo kuwa oranayo liikhwaanihim walaalahood ku oranayaan halumma ilaynaa halumma waa ficil markay laasimna waa noqdaa mutacadina waa noqdaa yatacaddaa walaa yatacaddaa oo isagoo mutacadi ah wuxuu ku yimid suurat lancaam aan kusoo marnay qul halumma shuhadaa'akum waa mutacadi haddana waxa weeyaan marka halumma ilaynaa markana waa laazim halumma ilaynaa irjicuu ilaynaa soo noqda ayb saasay ka dhigantaha waana ismu ficil marka ismu ficil ficil marka mutacadi iyo laazim noqon karo ismigiis waaye iyadoo ism saan kuma aha halumma soo qaabiloo soo jeesta ilaynaa xaggeenna usoo jeesta kuwa dhahayo oo nabiyullaahi maxamed ka jeesta xaggiisa walaa ya-tuuna ma imaanayaan alba'sa ay ilqitaala dagaalka dagaalkii ee xarbadiina ma imaanayaan ilaa qaliilan ilaa ityaanan imaatin imaatinka oo qaliilan aada u yar maahani ashixatan xaal ay yihiin kuwa bukhala ah calaykum korkiina bukhala ku ah ayb ashixatan waa jamcu shaxiixin ayb jamcu shaxiixin weeyaan shaxiix waa faciil faciilna marka jamcu kahrihiisa wuxuu ahaan jiray fucalaa in lagu keeno oo marka bukhalaa ashixaa in la yidhaha saasoo kale ahaan lahayd ama ashixaa in la yidhaha afcilaa marka ashixaa la qiyaas waayo iyada lafteeda midanna marka ashixatan waa jamc marka ku oo aan laa yanqaasu waa jamcun laa yanqaasu ayb qiyaaskiisuna de ashixatanta afcilaa waa in lagu keeno afcilaa ashixaa in la dhaho waa luqada iska qiyaaska ah sidanna marka yani way jirtaa de qur-aankii mar hadduu ku hadlay luqa fusxa a waay luqa fasiixa waay mar hadday qur-aankii ku timid ayb ashixatan xaal ay yihiin bukhalo calaykum korkiina ay bukhalo ku yihiin wixii ay ku bakhiilayeen waa la qariyey marka meeshaan maxay idinkala bakhiilayaan maxaynan idinla jeclayn wixii aysan aynan mu'miniinta la jeclayn lama sheegin culimada marka waxay yidhaahdaan muqtadaha almuqtadii yaqtadi lcumuum muqtadigu cumuum uu keenaa muqtadi waxaa la yidhaahdaa shaygan meeshan maalan ama shayga maxduufka aba sidiisa waxaan haddii la gooyey intaasoo shayna suuragal uu ku yahay haddii marka cumuum ayaa markaa yani waxaa laga fahmayaa cumuum cumuumkaas waxaa looga bixi karaa daliil khusuus iyo wax lamida keenaya ama takhsiis keenayo marka sida ugu fiican in la yihaaho waa ashixatan calaykum wax kastay idin aynan idinla jeclayn waay shay kasto oo idinka wanaag ood heshaan idinlama jeclo waay ruuxan waxaan waa kaala bakhaylayaa kulama raba waay macnaheedu marka inaad guulaysataanna idinlama rabaan maal inaad heshaan idinlama rabaan magaaladii inaad joogtaan oo magaaladiinii idiin badbaado idinlama rabaan wax ay idinla rabaan male waay nimankan munaafiqiinta marka ashixatan xaal aay yihiin kuwii yani bukhalo xaal ay yihiin calaykum korkiina ku bakhaylaya wax kastay idinkala bakhaylayaan oo idinka marka wanaagiina ah fa idaa haddii jaa-a alkhawfu cabsidu ay timaado cabsidii marka waa dagaalkii ra-ayta waad arkaysaa hum iyagii baad arkaysaa yanduruuna xaal ay eegayaan ilayka adiga xaggaaga ay soo fiirinayaan taduuru xaal ay markaa yacni ay wareegayso acyunuhum indhahoodu xaal ay wareegayaan kaladii ka dawaraani cayni ladii kii ishiisa warwareegitaankeeda oo kale yuqshaa lagu daboolay caleyhi isaga korkiisa la daboolay dushii yuqshaa la daboolay caleyhi korkiisa min almowti geeri lagu daboolay xaggeeda yacnii qof dhiman rabo siduu indhaha yacnii indhihii marka ama geeri lagu soo daboolay ama asbaabtii geerida qaa'im ay kusoo noqotay sida uu indhaha uga mirig mirigsiiyo oo u leexleexiyo ayaa araggoodii marka ay u leexleexinayaan oy kuusoo fiirinayaan yacni waa kusoo eegayaan iyagoo marka yacni sidii qof dhimanaya oo kale ama asbaabtii dhimashada ku timid oo kale ah sababku marka waxaa wadalika anahu man ana man qaruba min almowti qofkii geeri u dhowaaday waqashiyahu asbaabuhu asbaabtiisiina ay dabooshay maxaa ku dhacaya qofkaas yadhabu caqluhu caqligiisa waa tegayaa wayashkhasu basaruhu araggiina kor buu aadayaa falaa yadrifu ma milicsanaayaba macnuhu marka waxuu noqonayaa saa haddii loo macneeyo indhihii adiga kaa qaadi maayaanba saa unbay kuusoo fiirinayaan sida qofku marka uu dhimanayo asbaabihii dhimashadana ay ku timaado dareen iyo caqli badan iyo meelo fiirfiiris iyo uma yaalla ninkaas nacam isagii dhammaan marka araggiisii baa taagmaya marka araggoodii saabuu u taagmayaa adiga xaggaagu usoo taagmayaa sidii wax dhimanayoo kale ayb fa idaa haddii dahaba uu tago ayb yanduruuna xaal ay fiirinayaan ilayka adiga xaggaaga ay soo fiirinayaan taduuru xaal ay waree yacnii ay wareegayso acyunuhum indhahoodu kaladii ka dawaraani cayni ladii kii ishiisa wareegeeda oo kale yuqshaa la daboolay caleyhi isaga korkiisa min almowti geeri xaggeed laga daboolay fa idaa haddii dahaba oo geeridii asbaabteedii ku timid fa idaa haddii dahaba alkhawfu cabsidii ay tagto salaquukum waa idin diiranayaan oo waa idin dhibayaan bialsinatin carabyo ayay idinku dhibayaan carabyada oo xidaadin af badan ashixatan xaal ay yihiin bukhalo kuwa markaa idinkala bakhaylaya wax kastoo khayr ah cala alkhayri khayrka korkiisa yacni buashixatan xaal ay yihiin dhe buqalo kuwii ah cala alkhayri khayrka korkiisa buqalo ku ah oo khayrkii bay ku bakaylayaanoo iyaga wax nafci iyo wax fiicnaan ah ma laga helayo haddii marka hiil looga baahdo waa bakaylayaan hadda ashixatan calaykum taan dambe saas waa macnaheeda tii hore marka waxay idinla rabaanoo khayra ma leh middan dambena iyaga wixii laga rabay ee laga filayay maba bixinayaan ba waa ku bakaylayan tacbiir cajiib badan ulaa-ika kuwaadaa lam yu'minuu ma aynan rumaynin awalba maba rumayninba kuwaasi fa axbata allaahu alla waa burburiyey acmaalahum acmaashoodii buu burburiyey alle wa kaana daalika kaagaa wuxuu ahaaday cala allaahi alle korkiisa yasiiran mid aada u fudud in acmaashoodii la baabi'iyo ilaahay mid u fudud waaye fa idaa haddii dahaba uu tago alkhawfu cabsidii ay tagto salaquukum way idin leefayaan oo yacni waa idin diiranayaan ama waa idin dhibayaan cadduukum way idin qaniinayaan bialsinatin carabiyay idinku qaniinayaan cadduukum bialsinatin daribatin carab aad u af badan oo aftahanimo badan ayb oo waxaa la yidhaahdaa alkhaiibu daribu lisaan khaiibka aadka u fasaaxada badan ayaa aadka u hadalka badan oo wixiisii hadal ku goosan karaa waxaa la yidhaha khaiibun mislaqun mislaqun wa mislaqun saadna waa la siin iyo saad labada waa waa ku timaadaa oo qofkan waxaa markuu carabkiisu wax kasta ku jaraaxeynayo uu ku dhaawacayo fulanun sallaaqun sallaaqun labadaba waa waa la dhahaa marka macnuhu waxay tahay de waa idin durayaan waayo aad bay idin ceebeynayaan oo afka idinka dayn maayaan idinka qaadi maayaan de nebigii asxaabtiisii yaynan afka ka qaadaynin rasuulka asxaabtiisa de waxaa weeyaan rasuulkii ilaahay haddaynan afka ka qaadaynin qeyrkiis maxaad u malaynaysaa marka ayb salaquukum way idinku cunay waa idin diiranayaan bialsinatin ayay idinku dhibayaan carabyo carabyada oo xidaadin af badan ashixatan xaal ay yihiin buqalo iyagoo ah cala alkhayri khayrka korkiisa buqalo ku ah oo wax nafci ah iyaga xaggooda aan laga helaynin ulaa-ika kuwaada lam yu'minuu ma rumay ma maynan rumaynin kuwaas fa axbata allaahu alla wuu baabi'iyey oo waa burburiyey acmaalahum acmaashoodii maxaa loo burburiyey likufrihim gaalnimadooda iyo camalkoodii loo buriyeyba yacni camal maxaa loogu tilmaamay awalba camal gaalnimo ku dhisan ma awalba camal ahaa yacni sida ay marka muu sida muuqatay yaa laga warramaa wa kaana dalika kaagaa wuxuu ahaaday cala llahi alla korkiisa yasiiran mid aada u fudud waxyaabahan oo dhan marka tilmaamo munaafiqiinta alla ka tilmaamayo ciddii marka de sidaa ku sifaysan yaa marka yacni waaqiceedu saas noqon karaan laakiin dadka muslimiinta markay iskhilaafeen oy boqolaal kooxood ay noqdeen koox walbaa waxaa laga yaabaa kooxda kale inay aayadahan intay usoo daliishata ay yidhaahdaan waa munaafiqiin marka waxaasi wax afdhaaf siisan ma aha shayga xaqiiqda leh waxaa weeyaan ilaahay agtiisana xaqiiqda ka leh wixii dhabnimo iyo yacni waaqicii daboolayo ee dhabnimo markaas ah wa ilaa dadkan muslimiinta laysnacsiiyayo iyagu isnacayoo iskhilaafsan mar walbo waxaan ay isku tuurtuurayaan macno saa usii weyn ma laha ayb yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu yaxsabuuna waxay malaynayaan alaxzaaba axsaabtiibay waxay malaynayaan isbahaysatadii madiino kusoo duushay lam yadhabuu inaynan tegin ayay u maleeyaan yacnii fulaynimadooda darteed waay niman tegay ee iyagiiba baxay ee iyagii isfahmi waayey ee is yacnii dagay oo iyagii markaa waxaan ujeedaa kala dagmay iyagii ee iska tegay ee qolo walbaa meesheedii ku laabatay bay waxay malaynayaan inay weli joogaan oo inan tegin wadalika lifardi jubnihim fulaynimadooda darnaanteeda yaxsabuuna waxay malaynayaan alaxzaaba isbahaysatadii lam yadhabuu inaynan tegin wain ya-ti hadduu yimaado alaxzaabu isbahaysatadu hadday timaa ay yimaadaan mar labaad yowadduu waxay jeclaysan lahaayeen low haddii annahum iyagu baaduuna ay baadiyeysan lahaayeenoo baadiye inay markaa iska galaan inay baadiye galaan ayay jeclaan lahaayeen oo baadiye ay markaa ahaadaan ay ku sugnaadaan fil acraabi ree baadiyaha dhexdooda yas'aluuna xaal ay su-aalayaan markaa can anbaa'ikum akhbaartiinna walow haddii kaanuu ay ahaan lahaayeen fiikum idinka dhexdiinnana maa qaataluu maynan dagaalameen ilaa qaliilan ilaa qitaalan dagaal qaliilan aada u yar ma ahanin ayb yaxsabuuna waxay malaynayaan alaxzaaba isbahaysatadii madiine markaa kusoo duushay lam yadhabuu inaynan tegin oynan bixin wain ya-ti alaxzaabu hadday yimaadaan kuwii isbahaysanayay mar labaad yowaduu waxay jeclaysanayaan kuwan munaafiqiinta ah low haddii annahum iyagu baaduuna baadiye ay ahaan lahaayeen dhexdeeda fil acraabi ree baadiyaha dhexdooda ay ahaa lahaayeen yacnii mar labaad hadday yimaadaan waxay jeclaan lahaayeen inay madiino ka baxaan oy baadiyaha iska galaan yas-aluuna xaal ay su-aalayaan can anbaa'ikum akhbaartiinni iyagoo marka akhbaartiinni weydiinayaan oo diintii nabiyullaahi maxamed say noqotay ma la baabi'iyey ma laga guulaystay ma laga adkaaday sidaa un iyagoo dhahayo walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen fiikum idinka dhexdiinna maa qaataluu maynan dagaalameen ilaa qaliilan ilaa qitaalan dagaal dagaalka oo qaliilan aada u yar maahan laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana laqad la wallaahi qad xaqiiqeah kaana lakum waxaa idiin ahaaday fii rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa dhexdiisa waxaa idinkugu sugnaatay uswatun dayasho dayashada oo xasanatun wanaagsan isaga ku dayda liman bay dayasho wanaagsan ugu sugan tahay ayay ayay u ahaatay kaana ahaaday huwa isaguba yarjullaaha inuu alla rajaynayo walyowma alaakhira iyo maalinka dambe rajaynayo wadakara allaha alla xusay kathiiran dikran dikriga xusitaan kathiiran fara badan xusay yacnii nebiga ku daydo isagiiba waa joogaa marka isagii ku dayda walamaa ra-aa almu'minuuna alaxzaaba walamaa markii ra-aa uu arkay almu'minuuna mu'miniintii markay arkeen alaxzaaba isbahaysatadii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan maa kii weeyaan wacadana allaahu alla uu noo yaboohay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ay noo yabooheen wasadaqa allaahu allana run ayuu sheegay warasuuluhu warasuuluhu rasuulkiisii run buu sheegay wamaa zaadahum uma kordhinin arrinkaa isagaa ilaa iimaanan iimaan unbuu u kordhiyey wa tasliiman hogaansan marka malihii mu'miniintana waa kana isagana amaa ballantii iyo sow maaha min almu'miniina mu'miniintii rijaalun rag ayaa ka mid ah sadaquu run ku sheegay maa kii ku run sheegay caahadullaaha alla ay kula ballantameen yacni ka run sheegay min almu'miniina mu'miniintii rijaalun rag ayaa ka mid ah sadaquu run ku sheegay maa wixii caahaduu ay kula ballantameen allaha alla caleyhi maaga korkiisa fa minhum iyagii man ayaa kamida qadaa gutay naxbahu ballantiisii mid ballantiisii gutay ee kasoo baxay iyo nadarkiisii ayaa iyaga ka mid ah oo ku dhintay allow ballan la galay waana ku dhintay isagoo fulinayo ayaa naftu ka baxday ayb wa minhum iyagii man ayaa ka mid a yantadiru mid sugayana waa ka mid oo haddii qhaswo kale iyo duulaan kale uu yimaado inuu nebiga la sabartamo ilaa uu ka dhinto marka ereygan fa minhum man qadaa naxbahu ay nadarahu wawadahu wacahdahu ay nadarahu wacahdahu annaxbu annadru fi kalaami alcarab macaani kalena naxbigu waa lagu yiraahdaa oo yacnii kaa ka duwan oo ay ka mid tahay marka mowdka iyo geeridana waa la dhahaa fulanun qadaa naxbahu baa laleey hebel waqtigiisii waa dhammaado waa dhintay waay macnaha naxbahu hadda marka laakiin macnaha man qadaa naxbahu macnaheedu hadda wuxuu yahay mid ballantii kasoo baxay baa ka mid oo ku dhintay anas ibnu maalik xadiidkiisa wuxuu leeyahay waxaan aayaddan u malaynaynay inay kusoo degtay anas ibnu nadr oo markii beder buu ka maqnaaday markaasuu yihi haddii ilaahay qhaswo kale ijoojiyo waa arki doonaa alla waa arki doonaa waxa aan dhigo qhaswatu uxud baa timid waa dagaalamay wuxuu arkay mu'miniintii oo soo jabay oo markaa yacni soo cararay ayaa ka hor yimaadeen markaasu isagii hore hore ayuu u socday oo xaggii cadowga ayuu aaday markaasuu dagaalamay ilaa laga dilay intaasoo warmood iyo intaasoo seefood lagu dhuftay oo la garan waayey walaashiis unbaa garatay waxayna ku garatay faraha foodooda farihiisa foodooda raggaasaa marka ka mid a ragga aayadahan oo kale ay kusoo degtay saasuu dhihi jiray wa minhum laakiin waa caam un aayadda qof walboo ballantii alla ula galay kasoo baxay wa minhum iyagii man ayaa ka mida yantadiru sugayo wamaa badeluu maynan bedelin tabdiilan bedelitaan sidaa muxuu alla u yeelay liyajziya allaahu alla inuu abaalmariyo asaadiqiina kuwa runta sheegay bisidqihim uu ku abaalmariyo runtooda wayucadiba inuu cadaabo almunaafiqiina gaaladii munaafiqiintii inuu cadaabo in shaa-a haddii uu doono ow amase yatuuba inuu towbad ka towbad aqbalo calayhim korkooda haddii uu doono maxaa laga wadaa macnuhu waxay tahay haddii uu doono inuu cadaabo nifaaqa hadday ku dhintaan ow yatuuba calayhimna kuwa inay soo noqdaan ay towbad keenaanoo ay toosaan kuwa hadda ilaahay waa ka towbad aqbalaya ma cadaabaya in allaha alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayraa waradda allaahu alla waa celiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey bigaydihim caradoodii buu ku celiyey lam yanaaluu ma aynan gaarin khayran wax khayra ma aynan gaarin maal ma aynan helin waay maal ma gaarin waxay islahaayeen madiina bililiqaysta hore intaad yacni u gashaan ood magaaladii cagta marisaan waxa yaallana bililiqaystoo qaatay islahaayeen marka allah wuxuu leeyay wax maal ah oo ay gaareenna ma jirin wakafa allaahu alla waa kaafiyey almu'miniina mu'miniintii alqitaala buu ka kaafiyey dagaal ilaahayna mu'miniintii dagaal waa ka kaafiyey maba la dagaalaminba wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qawiyan mid awood badan casiizan oo addoommadiisa ka adag ayb kuwii marka xaalkoodii halkaas ku dhammaaday aayadan dambe marka iyada markii nebigu sal ll l slam dagaalkii dhameeyey dagaalkii uu ka dhammaaday qoladaa markay iska baxeen adafaan quraysh khadafaan ay baxday madiinow kusoo laabtay guriga umu salamo isagoo joogo casar agtiis ayaa jibriil u yimid markaasuu yihi hubkii ma dhigteen maxaad hubkii u dhigteen malaa-igtii weli ma dhigin hubkii markaasu wuxuu yidhi socda ee bani quraydo aada qoladii marka madiine joogtay ee ballankii ka baxday ee yahuudda ahaa ee bani quraydo gala ayaa la yidhi aada markaasuu nabiga sal l slam dadkii u diray wuxuu yidhi marka casarka yaanu ku tukanin qofkiina ilaa xaafadda qoladaad degan tahay ma ahani dhex markii waa saxaabadii marka waa isdaayeen amarka nebiga iyagoo qaadanaya meel dhexe markay marayaan baa casarkii soo galay labay usu khilaafeen marka ee nebigu wuxuu ka waday inaan isdedejinno un aan degdegne salaada dib u dhiga kama wadin bay dhaheen waa tukadeen qolo qolana waxay yidhaahdeen maya salaada annaga awalba nebigaana faray haddana isagaana yidhi bartaas casir ku tukada yacni waxaan ujeedaa haku casir ha tukanina ilaa aada meeshaa gaartaan marka innaga amarka daahirkiisaan qaadanaynaa bay dhaheen waa sii socdeen salaadii iyaga qoladaa dib bay u dhigeen markaas nebiga markii loo sheegay labada qolo qolana ma ceebaynin wixii marka daliilku uu sidaana suuragal ku ah saanna suuragal ku ah in laysku ceebeeya ma aha laakiin in la barto waa daliilka waxaan laysku ceebey karin iyo waxaan laysku ceebeyn karo aqoonay u baahan tahay meeshaana marka way tageen halkaasaa gaar laga qabtay muddaa gaar laga hayay markii dambe waa isdhiibeen reer bani qurayda waxay yidhaahdeen yaad ku qancaysaan inuu idin xukumo marka oo uu idinka taliyo markaasay yidhaahdeen sacd ibnu mucaad hanaga taliyo sacadoo markaa dhaawaca baa la keenay isagii baa ka taliyey nabiga sal l slam wuxuu yihi raggan ka tali markaasuu wuxuu yihi aniga waxaan ku taliya ma fulayaan haa markaasuu nebiga haddana soo milicsaday dadkanoo dhan ma fulinayaan wixii aan markaa ku taliya haa markaasuu wuxuu yihi anigu waxaan arkaa intooda dagaalanto oo dagaalami karta in la laayo wixii marka aan dagaalami karin haween iyo iyo ilmo iyo ahna in la yska daayo sidii baa marka la yeelay nebiguna wuxuu ku yidhi ilaahay xukunkii uu samaawaad kasoo xukumay ayaad xukuntay buu yihi korkooda sacduu toddoba samo korkood xukunkii alla kasoo xukumaad waafaqday buu yidhi adiga sidii baa markaa la yeelay arrintaana marka maxaa loo yeelay haddee nin caqligiisa iyo awooddiisa adiga inuu kugu baabi'iyo rabay ee isagaba dagaal uu ku jiray soo maaha qof isagoo heshiiskiisa ku dhex jira la dilay ma aha ayb saas darteed marka muslimiinta rasuulka nebiga asxaabtiisa ayaa waxay sameeyeen gumaad ma la dhihi karan leanna iyagiibaa ballantii ka baxay dadka la dilayna dad dagaalamo way ee dad marka iska maato a lama laynin ayb marka taabuu alla ka waramayaa waanzala aladiina waa israacinaynaa marka labadan aayadood raalli ahaada waanzala aladiina waanzala alla wuu soo dejiyey aladiina kuwii daaharuu caawiyey oo yacni kaalmeeyey hum iyaga kuwan axsaab gaaladii kuwii marka yacni qura mushrikiintii quraysh caawiyey oo dagaalka ku caawiyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin min sayaasiihim qalcadahoodii iyo sarahoodii ama dhufeysyadoodiiba ayuu alla kasoo dejiyey waqadafa wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alrucba argagax buu ku tuuray fariiqan qolo taqtuluuna waad leynayseen wa ta'siruuna waad qafaalayseen fariiqan kooxna waad qafaalayseen oo ilmihii iyo naagihii iyo kuwii ahaa weeyaan wa awrahakum alla wuu idin dhaxal siiyey ardahum dhulkoodii buu idin dhaxal siiyey idinka wa diyaarahum iyo degmooyinkoodii ay deganaayeen ayuu idin dhexal siiyey wa amwaalahum maalyaalkoodii buu idin dhexal siiyey iyo wa ardan dhul buu rabbi dhul ayuu rabbi idin dhexal siiyey dhulka oo lam tata-uuhaa aydnan ku joogsanin korkeeda weli dhulkaasi marka waa khaybar ruom furus intaba iyo wixii markaas kadib la furtay oo dhan maka iyo dhul marka aydnan ku istaagin aydnan ku joogsanin ayuu rabbi idin dhexal siiyey waa bishaara marka wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiiran qaadiran midkii awoodo marka qoladaana ilaahay subxaanahu watacaala sidaa kuwaana waa hungoobeen warada allaahu aladiina kafaruu biqaydihim yaa lagu sheego caradoodii bay marka alle uu ku celiyey qoladan ma madiino joogtayna guryahoodii in laga qaato ayagii muqaatiladoodii in la laayo la qafaasho halkaasay ku dambeeyeen marka ilaahayna subxaanahu watacaala ciddii diinkiisa u gargaarto oo si dhaboo saxa ugu gargaarto waa u gargaarayaa un marka ugu dambayso waalcaaqibatu lilmuttaqiin taasaana marka aayadaha iyo waqcada iyo dhacdada kulli ay tusaysaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed